بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد in sha allahu tabaaraka watacaala waxaynu sharaxaynaa axkaamu alciid maadaama bishii ramadaan aynu ku jirno maalinta ciiddu waxay leedahay axkaam axkaamtaasoo loo baahan yahay qof walba oo muslima inuu ula yimaado sida ay tahay marka ugu horeysa marka waxaynu kusoo qaadaynaa macna alciid ciid maxaa la yidhahdaa horta sideeda marka ugu horeysa macnaha luqatan wa sharcan macnaha ciidda waa inaan fahno awalan ciid waxaa la yidhahdaa kullu yawmin fiihi jamcun maalin walba oo la isku yimaado luuqadda ciid baa la yidhaahdaa oo meel la isugu yimaado waxyaalaha faystooyinka iyo waxa u yaqaaniin waxaana laga keenay badeen asalkeeda oo laga soo ishtiqaaqay oo laga soo dhambaray min caada yacuudu macnaha wax soo noq noqda kaanahum caaduu ilayhi inay usoo noqdeeno marka alciid macnaheedu waa saas jamcigeedana acyaad baa la yidhaahdaa oo lagu jamciyaa acyaad ayaa lagu jamciya ciidda marka waxaa la yidhahdaa cayada almuslimuuna ay shahiduu ciidahum taasi waa xagga macnaha luqawiga oo ciid wax loo yaqaano amaa ciidda islaamka waxaa loo yaqaanaa ciid isku imaatinka la isku imaanayo oo cibaado la isugu imaanayo saddex maalmood maalinta ciidulfitriga oo waxa weeye ramadaanku marka uu dhammaado maalintaas soomkii la furayo iyo maalinta xajku markuu dhammaado la ciidaayo taasi waa sanadka oo waxa weeye mar walba sanadkii hal mar la samaynayo ciidna waa la yidhahdaa jumcaho waxaa la yidhahda ciidul asbuuc oo asbuuc walba waa tan la isku imaanayo khudbadii iyo la isku imaanayo waa macno gaara marka taasi laakiin ciid waxaa loo yaqaanaa labada maalmood oo mashhuurka ayaa ciid la yidhahda waxaana loogu magacaabay qaala alcallaama ibnu caabidiin waxa uu yihi sumiya alciidu ciidan ciid waxaa loogu magacaabay bi hada lismi isimkaa waxaa loogu magacaabay liana allaha tacaala liana lilahi tacaala subxaanahu wa tacaala allah cawaa'id lixsaani ay anwaacu lixsaan macnaha ixsaan badan buu ilaahay addoommadiisa u galay oo waxa weeye markii bishii dhammaa ay soo soomanaayeen ayaa waxaa loo ogolaaday inay maalintaa fitriga ay afuraan oo ciidaan oo damaashaadaan oo farxaan sidoo kale maalinta xajka markii ay xajkii arkaantiisii gutaan inay iidaan oo udxiyadii qashaan oo damaashaadaan ayaa marka taas ayaa loo ugu talagalay haddaba waxaad ogaataa akhi lmuslim waqt almuslima acyaadda maanta dadku isticmaalaan faystooyinku aad bay u fara badan yihiin oo ay isugu yimaadaan oo aan diinta islaamka shaqo ku lahayn ama ciidul waddan ha dhaheen faystadii waddanka ama tii waxa weeye dawladda ama tii dhalashada aad iyo aad bay u fara badan yihiin tii xornimaday kuleeyihin wax fara badan oon la garan karin oo lasoo koobi karin xataa wadamada gaalada maa wadamada islaamka xataa ayaan lasoo koobi karin inta ay ciid samaysteen oo aan wax shareecada islaamka aan shaqo ku lahayn laakiin diinta islaamku waxay ogolaatay laba ciidood waa ciid ulfitri wa ciid uladxaa waxaana u daliila mashruuciyadeeda inoo caddaynaya xadiidkii anas ibni malik radi allahu canhu waxa uu yidhi قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مدينة أيو صوغاي ومركو سو هجرودي أو مكة كسو هجرودي أيو مدينة يمي ولأهل المدينة nimankii madiina deganaa dadkii madiina deganaana yowmaani laba maalmood bay lahaayeen yalcabuuna fiiha fiihima laba maalmood oo yalcabuuna fiihima ay cayaaraan oo damaashaadaan ayay ahaayeen lahaayeen fi ljaahiliya qabla alislaam laba maalmood bay ciid u ahayd waynuna arki doonaa labada maalmood magacooda iyo waxay yihiin faqaala waxau yidhi markaa nabigu sala allahu calayh wasalam qadimtu calaykum waan idii imid oo idii soo galay walakum yowmaani talcabuuna fiihima fi ljaahiliya laba maalmood baad cayaari jidheen oo ciid idii ahayd waqad abdalakum allahu alla wuxuu idinku bedelay bihimaa labadaas maalmood wuxuu idinku bedelay khayran minhumaa laba ka khayr badan baa ilaahay idinku bedelay yowma naxri wa yowma alfitr maalinta naxrigu waa waa ciidda xajka yowma alfitrna waa ciidda ramadaanka rawahu imaamu axmed wa abu daawuud wannasaa'iy wasaxaxa sheekh albani raximah llahu tacala fi saxiix jaamic sagiir ayuu ku saxiixiyey xadiidkaa marka wuxuu inoo caddeeyey inoo tugay mashruuciyada la sharciyeeyey ciidda oo wuxuu inoo caddeeyey nabiga calayhi salaatu salaam markuu madiino yimid inay laba maalmood damaashaari jireen oo cayaari jireen oo ciid u ahayd laakiin nebigu wuxuu yidhi waqad abdalakum allah ilaahay wuxuu idinkugu bedelay labadaa laba ka khayr badan ayaa idinku bedelay labadiina waa la sheegay oo waa yowm naxri iyo yowm alfitri labadaa maalmood baa la inoogu bedelay marka ama alyowmaani labadii maalmood ay cayaari jireen waxay yidhahdeen culimmadu waxa ahaayeen labadaa maalmood sida cowlulmacbuudka sharciisa uu kusoo aroorinayo yowmu nahrawaan yowmu nawruus wa yowmu lmahrajaan waa mahrajaanka iyo nawruuska dabshidka waxay yidhahdaan oo gaalada laga keenay marka cowlulmacbuudka juska saddexaad ayuu saa ku keenaya cadin ilaabaad uu ku sharaxaya inay labadaa maalmood ahaayeen labada maalmood oo ay cayaari jireen haddaba labadaa maalmood ay cayaari jireen oo ay u jideeyeen madaxdoodii ilaahay wuxuu inoogu bedelay innaga labadaa waa laynaga xarimay laakiin allah wuxuu inoogu bedelay labadaa maalmood waxa uu leeyahay sheekh cabdiraxmaan albanna fi fatxa rabbaaniga ma aha xasan albanna waxa weye caalim kaloo la yihahdo axmed cabdiraxmaan albanna oo waxa weye fatxu rabbaaniga le ayaa waxa uu ku leeyahay juska lixaad markuu sharaxayo ayuu waxa u leeyahay lianna yowma alfidri maalinta fidriga labada maalmood oo yowmaalfidriga iyo yowmanaxriga waxa weeye waa bitashriici min allahi subxaana wa tacaala ilaahay baa sharciyeeyey wakhtaarahu ilaahay baana u doortay likhalqihi inay addoommadiisa labadaa maalmood ciid u noqoto ilaahay baa u sharciyeeyey rasuulkuna la soo gaarsiiyey amaa labadaan maalmood oo kale amaa buu yidhi labadaan maalmood oo waxa weye ilaahay u sharciyeeyey mid walba waxay ka dambaysaa oo lagu khatimayaa ruknu min arkaan alislaam ruknayn cadiimeyna ayaa lagu khatimaya oo middaa waxa weeye soonkuna soonkii bay khatimaysaa tan waxa weye xajkuna xajkii bay khatimaysaa sidaas daraaddeed labaduba laba cibaado oo waaweyn ayaa laga dambaysiinayaa oo lagu khatimaya amaa buu yidhi labada maalmood oo waxa weye nayruuska iyo mahrajaanka waxaa u jideeyey madaxdoodii gaalada ahayd oo xukamaa dalika zamaan dalika zamaan madaxdii gaalada ahayd oo waxa weeye boqorada u ahaan jidhay ayaa u jideeyey sidaas daraaddeed wax baatila oo aan diinta islaamka shaqo ku lahayn wey halkaa marka iyaga keliya ma aha laakiin ciidaha oo dhan aan diinta islaamka waafaqsanayn oo dhan waa wax baatila mana loo dhowaanayo qofka muslimkaana waa la iska ilaaliyo khulaasat lqowl waxa weye khulaasada macnuhu waxa weeye ciiddu waa maalin farxad leh waa maalin suruura la ysku imaanaayo la farxaayo waxa weeye allah subxaana wa tacaala ayaa inoo jideeyey oo inoo baneeyey inoo sharciyeeyey nebi maxamed baa ina soo gaarsiiyey calayhi salaatu wassalaam waana labadaa maalmood amaa wixii ka soo hara shaqo kuma lihin oo bidca iyo waxay noqonaysaa macsiya ilaahayna in laga baqo oo banaanka laga maraa wanaagsan qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa ثانيا ماذا يستحب قبل صلاة العيد maxaa sunno ah oo wanaagsan oo la samaynayaa inta aan salaada ciidda la tukan marka darsigeenaan maanta waxau noqonayaa tacriifta ciidda iyo waxyaalaha sunnaha ah oo wanaagsan intaan salaada la tukan oo la samaynaayo kow midda ugu horeysa waxa weeye ikraaju zakat alfitr waxaa la bixinayaa zakatulfitriga waa in lagu dadaalo oo zakatulfitriga la bixiyo qabla asala waxaana ku sharaxnay oon si fiican ugu cadaynay waxa weeye silsiladii soomka axkaamu siyaam ayay ku jirtay halkaana marka waan ku cadaynayna insha allahu tabaaraka watacaala awalan xukumkeeda zakatulfitri waa waajib uri waa fard ilaahay nagu waajibiyey lxadiidi ibni cumar ayaa cadeeyey farada rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam zakaat alfidri nabiga calayhi salatu salaam zakaatulfidrigii buu waajibiyey saacan min tamrin aw saacan min shaciir cala alcabdi walxuri waldakar walunta walsagiir walkabiir min almuslimiin akraju imam albukhaariy wa muslim wagayruhuma xadiidkaa marka wuxuu inoo cadeeyey waajib inay tahay qof walba oo muslima zakaatulfitr laga rabo xor ha ahaado addoon ha ahaado rag ha noqdo dumar ha noqdo saqiir ha noqdo kabiir ha noqdo kulli waa laga rabaa min almuslimiin shardigu waa inuu muslim yahay waxa la bixinayana waa hal saac oo waxa weeye la bixinayo waa hal saac wey waa inoo imaanaysaa qadarkiisa waa qiyaaseed haddaba xadiidka wuxuu kutusayaa على وجوب زكاة الفطر على جميع المسلمين أيو هو عطينيا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحويه ما يا إيه آه قال الحافظ إيه أبو بكر المنذر وحويه أجمع أهل العلم وإجماع بير علماء الرسول إجماعين على أن صدقة الفطر على أن صدقة الفطر إن زكاة الفطر فرض inay waajib tahay ayay isku ijmaaceen waa ijmaac marka waxaana arrintaa laga soo guuriyey buu yidhi min ahli cilmigii maxamed ibn sirin wa malik malik imaamu malik washaafici wa imaamu axmed wa isxaaq kulli saasay yidhahdeen waxay yidhahdeen markaa waa ijmaac weeye oo ahlulcilmiga oo dhan inay waajib tahay ayay ku ijmaaceen laa khilaafa marka miqdaarkeedu zakatulfidriga inta la bixinaayo waa saac weey miqdaaru zakatulfidri sida xadiidka uu cadaynaya abi saciid alkhudri wuxuu yihi kunaa nukhruju zakata alfidri saacan min طacaam aw saacan min shaciir aw saacan min tamrin aw saacan min aqib ayaanu bixin jirnay aw saacan min zabiib bukhaari iyo muslim baa werinaya xadiidkaana qowluhu marka saacan min طacaam waa caam weeye yashmalu طacaama kullu qiyaaskuna saacuna waxa weeye waa afar mudwa arbacati amdaad weeye waa laba boqol waa laba kiilo iyo laba boqol iyo konton garaam weeye ayay culamadu ku qiyaaseen ama laba kiilo iyo baraadu qofku bixiyana failah alxamd oo raashinka la cuno a noocu doona ha noqdee markaa raashinka meesha laga cuno ayaa la bixinaya yaa la siinayaa masaakiintaa la siinayaa liqowli ibni cabbaas ayaa u daliila waxa uu yihi farada rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu waajibiyey sadaqata alfidri tuhuratan lisaa'im min allaqwi waalrafat wa ducmatan lilmasaakiin wuxuu yihi zakaatulfidrigii buu nabigu waajibiyey oo iyada oo dahiraysa kii soomanaa laqwigii iyo khalaaqkii ka dhacay dhucmatan lilmasaakiinna waa ay cunto quudin la quudinaayo masaakiinta abu daawuud baa werinaya waxaa sanad sheekh albani raximahullah fi sunan abi daawuud marka masaakiinta iskale cid kale lama siinaayo waktiga la bixinaayo waa inuu noqdaa qabla salaati alciid qabla salaati alciid waa in la bixiyo walaa yajuuzu taakhiiruha in dib loo dhigana ma banaano lixadiida ibni cumar waxa uu yihi wa amaraha waxa uu amray nabiga calayhi salaatu wasalaam wa amara biha an tu'addaa qabla adaa'iha qabla khuruuji qabla khuruuji annaasi ila asala wuxuu amray buu yihi nabigu in la bixiyo qabla khuruuji qabla khuruuji annaasi ila asala intaan salaada loo soo bixin muttafaqun caleyh bukhaari mus baa weriyey cabdullahi ibni cabbaas sidoo kale waxa uu yihi xadiidkiisii nabigu wuxuu yihi man addaaha qofkii guta oo bixiya qabla salaati salaada ka hor fa hiya zakaatun maqbuula waa zako la aqbalayo waman addaaha qofkii bixiya bacda salaati fa hiya sadaqatun min asadaqaat ay zakaatulfitri ma aha laakiin waa sadaqo un waxa weye maarata waa laga aqbalaya qofkii imaam abu daawuud baa weriyey xadiidkii hore aynu soo sheegnay oo xasankaa qaybtiisii dambow marka waxaa la bixinayaa waktigeedu waa qabla khuruuji annaasi ila asala salaada intaan loo soo bixin ayaa la bixinay waxaa faa-idaha waxaa bannaan taqdiimuha in la hormariyo taqdiimuha in la hormariyo biyawmin ow yawmayn maalin ama laba maalmood kahor inta soonka lagu jiro in lasii bixiyo sida cabdullahi ibni cumar uu sameeyey annahu kaana yu-addi wuxuu bixin jiray qabla alfitri biyawmin ow yawmayni ayuu bixin jiray rawaahu ibnu khusayme ayaa werinaya wa qaala ibnu cumar waxa uu yihi kaanuu ay saxaabadii ama masaakiinta yucdawna waa la siin jiray qabla alfidri biyawmin aw yawmayn akhrajahu albukhaariy ayaa werinaya marka khulaasadeeda waxa weeye way bannaan tahay in la bixiyo waxa weeye laba maalmood ama saddex maalmood ka hor in lasii bixiyo waktigeeda ugu dambeeyana waa intaan salaada loo istaagin wey haddii salaada loo istaago waktigeedi waa dhammaaday waay amaa xikmadda ku jirta iyo wanaagu oo loo waajibiyey waa tadhiiran lisaa'im in lagu dahiro kii saa'imkaa soomanaa wixii khaladaad uu ku dhacay oo laqwi iyo khaladaad ahaa wa ducmatan lilmasaakiin sida xadiidka inoo soo hormaray intaa marka qodobka waxaan u gudbaynaa waa qodobka koowaad oo aynu niri maada yustaxabu qabla salaati alciid zakat lfitri in la bixiyo qodobka labaad marka oo aynu soo qaadanayno oo waxa weeye mustaxabo ah in la sameeyo qabla salaati alciid waxa weeye wa alguslu qabla alciid in la qubaysto qabla alciid oo salaada intaan loo soo bixin in la qubaysto ayaa wanaagsan oo loo qubaysto salaada ciida can naafic radi allahu canhu waxa wariyey waa mawla ibni cumar qaala waxau yihi ana cabdillahi ibni cumar kaana yaktasilu waa qubaysan jiray yowma alfidri maalinta fidriga qabla an yaqduu inta una soo bixin ee maalinta ciide ila lmusalla intuuna musallaha soo aadin ayuu qubaysan jiray akhrajahu imaamu malik baa werinaya fi lmuwasa wa sanaduhu saxiix marka cabdullahi ibni cumar radi allahu canhu waxa uu samayn jiray inta uuna soo bixin ayuu qubaysan jiray sidoo kale waa can saciid ibni musayib raximah llahu tacaala waxa uu yihi min asunati sunati lfidri macnaha sunnada fidriga ay maalinta ciidda waa talaa bu yidhi waa saddex almashyu ila lmusalla macnaha saddexdaa ka mida waxyaalaha sunaha la samaynayo almashyu in la socdo ila lmusalla markii meesha lagu tukanayo musallaha waa noo imaanaysa ile masaajid lagu tukan maye waxaa loo baxayaa ila lmusalla barxadda lagu tukanayo in loo lugeeyoon baabuur iyo waxba la raacin ayaa sunno ah waalaklu in la cunabaa sunno ah qabla qabla alkhuruuji intaan lasoo bixin in lasoo quraaco wax lasoo cuno timir iyo siduu nabigu samayn jiray waa inoo imaanaysa iyadan waliktisaal in la qubaysto ayaa iyadana sunna qaala sheekh albani raxima allahu tacaala fi idahi qaylka waxa uu yidhi rawaahu waxaa aweriyey buu yidhi afarkaa alfaryaabiyu wa isnaaduhu saxiix sanadkiisuna waa saxiix haddaba min asunnati meesha uu leeyahay ay sunnihii saxaabada iyo dariiqadoodii hadyigoodii wey laakiin xadiid ku sugnaaday oo nebigu uu amray oo yidhi hala qubaysto xadiidkii umcaamka ahaayo jumcaha loo soo qubaysta mooye mid gaara ma sugnaanin wa qaala alimaam ibnu qudaama raximah llahu tacaala waxa uu yidhi fi lmuqni yustaxabu waxaa sunnaa an yatadahara in lasoo dahaaro qaato ay la soo qubaysto oo tadaharka waxaa ka wadaa in macnaha lasoo qubaystabaa sunnaa an yatadahara bilgusli gusli in bilgusli lilciid ciidda in loo soo qubaystabaa sunnaa buu yidhi oo waxa weeye qofku inuu soo qubaysto ayaa sunnaa wa kaana ibnu cumar yaktasilu waa qubaysan jiray yowma alfidri maalinta waxa weeye ciidda usoo baxayo ramadaanka dhammaado waa qubaysan jiray wa ruwiya dalika can caliyin radia allahu canhu waa laga wariyey wa bihi qaala waxaa yidhi calqama wa taabici wa curwa wa taabici wa cataa wa taabici isaguna wannakaciyi waa taabici washacbiyi waa taabici wa qataata wa malik washaafici waxa weeye waa atbaacu taabiciin wabn lmundir kulligood ayaa waxay soo guuriyeen macnaha in loo qubaysto maalinta ciida muqniga ayuu taa ku leeyahay waxa weye juska labaad laba boqol iyo toddobaatan sabxada halkaa marka waxay nooga caddaatay in ay sunno tahay oo waxa weeye salafu saalix ridwan ullahi calayhim ay aada iyo aada ugu dadaali jireen oo la qubaysan jiray marka qofku inuu ta qubaysto oo si fiican u qubaysto uu markaa soo baxo oo ayaa loo baahan yahay saddex haddii uu qubaystay muxuu samaynayaa altajamulu fi lciid markuu qubaystay qofkii waagii baa u bariyey sakaatulfidrigii uu bixiyey waa qubaystay inuu diyaar garoobo wey marka altajamulu inuu isku soo qurxiyo tajamulku waa isqurxin wey fi lciidi ciiddi inuu isku soo qurxiyo ayaa sunnaa maxaa u daliila can ibni cumar radia allahu canhuma cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi qaala waxau yidhi akhada cumar ibn khadaab cumar ibn khadaab baa wuxuu qaaday jubbatan maro jubbada weyn oo la gashado iyo jaakada quruxa badan oo min istabraq waa nooc min axaariirta iyo diibaasha ka mid a ayuu suuqa ku arkoo la iibinayo intuu soo qaaday buu nebiga u keeno oo waxa uu ku yidhi rasuulka ilaahi middaan iibso oo isugu qurxi tajamal waxa weeye isugu qurxi biha lilciidi ciida walwufuudi iyo waftiyadu markay ku yimaadaan faqaala rasuulu llahi sal l sl rasuulka ilahi markaa wuxuu yidhi ina haadihi macnaha midaani inamaa haadihi libaasu man laa khalaaqa lahu tani waa dharka ay xirtaan qofka aan akhlaaq khalaaq lahayn ay nasiib midaan ku lahayn aakhiro oo waa dharkii gaaladabu ka wada leanno xariir bay ayadoo ragga muslimiintaana inay xariirta xirtaan waa ka xaaraan wuu celiyey marka oo nabigu wuxuu tanoo kale in la xirta maaha leanna waa xariir wey laakiin kuma inkirin in la isqurxiyo cumar bin khadaab mudduu joogay maalintii dambe ayaa maradii oo kale nebiga loo soo hadiyeeyey so cumar ibn khadaab buu u hadiyey cumar ibn khadaab oo orday oo naxsan baa nebiga u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi maxaad rasuulka ilaahi ugu soo dirtay waa adigii yidhi waa libaas man laa khalaaqa lahu ay midaan aakhiro janno gelayn dharkiisii wey oo gaalada dharkeedii maya buu yidhi inaad xirati kuguma soo dirin wax kugu soo diray kaad iibisid ku intifaac iibi oo waxaway lacagteeda ku intifaac laakiin ha xirani imaamu albukhaari iyo muslim ayaa werinay xadiidka marka meesha laga deliishanaya waxay tahay oo laga qaadanayo sida xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala uu keeni doono laakiin waxaan ka hormarinaa qowlka alcalaamat sindi waxa uu yidhi minhu culima waxaa laga ogaaday xadiidka ana tajamul yowma alciid kana caadatan mutaqarara inay ahayd caado aftoona macruufoo la yaqaan inay ahayd ayaa laga daliishanaya liannahu nebigu kuma inkirin cumar ibna khadaab in la isqurxiyo ee wuxuu ku inkiray in la isku qurxiyo dharaan bannaanayn oo xariir ah saas ayuu ku leeyahay taariikh xaashiyada uu ku leeyahay annasa-i xaashiyata sindi uu ku leeyahay kitaabka annasa-i oo waxa weeye tacliiqaadka u saaray wa qaala alxaafid ibn xajar fatxulbaariga waxa uu ku yidhi ruwiya waxa lag rawaa waxa uu wariyey ibn ibn abi dunya ayaa waxa uu wariyey buu yidhi waalbayhaqiyu biisnaadin saxiix bay ku wariyeen ilaa ibni cumar cabdullahi ibni cumar annahu kaana yalbisu inuu xidhan jiray axsana siyaabii dharkiisa kan ugu qurux badan fi lciidi maalinta ciida fatalbaariga ayuu saa ku soo aroorinayaa juuska labaad sidoo kale waxa uu yidhi xaafid ibni xajar wajhu listidlaal xadiidka wejiga laga daliishanayo xadiidka cumar ibn khadaab oo inoo soo hormaray meesha laga daliishanayo waxa weeye liannahu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu qararay oo u ogolaaday cumar oo kuma uu inkirin tajamulka laakiin waxa uu inkiray in la isku qurxiyo dhar xariir ah sidaa bana sidaa daraaddeed waxaa bannaan in la isa soo qurxiyo oo dharkaaga u kuugu qurux badan oo kuugu fiican inaad soo xidhatid waa ragga dumarkuna dharkooda iyo xijaabkooda kuwa ugu fiican ayay soo xidhanayaan ama raggu inay qamiis iyo dhar wan wanaagsan soo xirtaan oo dharkii muslimiinta kusoo labistaan ayaa la rabaa ee waxa weeye inay gaalada isku soo ekaysiiyaan lama rabo wa qaala ibnu qudaama raximahullah waxa uu yidhi fi lmuqni juska labaad waxa uu ku yidhi hada yadullu kaas waxau ku tusinaya cala ana tajamula cindahum agtooda inay isqurxintu ahay fi hadihi mawaadic meelahaan oo kale bimacnaha ciidda iyo jumcaha iyo kaana mashhuuran wax la yaqaano mashhuura ayuu ahaa qaala imaamu malik raximah llahu tacaala waxa uu yidhi samictu waxaan maqlay ahlalcilmi ahlacilmigiio istaxabuuna jeclaysanaya atatayuba in la isa soo dhiibiyo oo catar iyo lasoo marsado waziina la isa soo qurxiyo fii kulli yowmi ciid maalin walba fii kulli ciidin ciid walba qaala ibn qayim raximah llahu tacala waxa uu yidhi wa kaana ay annabiyu sala allahu alay slam yalbisu waa xidhan jiray yacni annabiyu sal slam nabigu u jeedaaye lilkhuruuji bixidda uu soo baxaya ilayhimaa ay ciidda labada maalmooda ciidda ajmala tiyaabihi dharkiisa kan ugu qurux badan buu soo xidhan jiray fa kaana lahu xullatun maro qurux badan oo isku jooga ayaa u sugnay oo uu lahaa oo uu xidhan jiray maalinta ciideynka iyo jumcaha waay wa maratan kaana yalbisu mar mar wuxuu xidhan jiray burdayni waa labada go-oo isku eg ayaa burdayn la yidhaahda calaa kulli xaal maruu laba go' xirto maruu xullo xirto hadba noocba xirto laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu isqurxin jir dharkiisa ugu qurux badan ayuu soo xidhan jiray marka mare wada gaduudan ma xidhan jirin laakiin mare isku jirta oo gadgaduudna leannahu marada wada gaduudan nahyi baa ku soo arooray laakiin mare isku jirta oo gaduud iyo isku jirta ayuu saas ayuu xidhan jiray waay zaad ulmacaadka ayuu saa ku leeyahay ibn qayim raximah llahu tacala juska koowaad afar boqol iyo afartan ko sabxada sheekh albanina silsilata axaadiis saxiixa ayuu kaga hadlayaa inuu nebigu saas ugu xidhan jiray ku saxiixinayaa raqamka waxa weeye kun iyo laba boqol sagaatan iyo sagaal ah silsilata axaadiis saxiixa halkaa marka waxaa inoo caddaatay in loo baahan yahay qofku inuu inta isa soo qurxiyo soo qubaysto uu markaa kabacdi oo waxa weeye soo baxo marka waxaynu nidhi marka ugu horreysay macnihii ciidaynu sharaxnay zakatulfitri buu waxaynu ku jirnay qodobka ah maadaa yustaxabu zakatulfitri buu bixiyey waa qubaystay waa isqurxiyey markaa waxaa habboon inta uunan guriga ka soo bixin inta uunan guriga uunan ka soo bixin inuu waxa weye maaragtay uu qofku suuq uu wax cuno intoonan guriga ka soo bixin inuu wax cuno haboon leanna sababta waxa weeye waa weliba taasi waa waa ciidda soomka ciidda soomka waxaa sunno ah in wax lasoo cuno amaa ciidda xajka waxaa sunno ah inaan waxba la cunin waxaa u daliila can anas radi allahu canhu qaala waxau yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa yaqdu yowma alfidr maalinta ciidda ramadaanka ma soo bixi jirin xataa yaakula tamaraat ilaa uu quraacdo oo wax cuno tamaraat imcnaa afurki ilaa uu guriy oo wax cuno leanna awal haddii maalin walba la soomanaan jiray maanta waa inay ka duwanaataa soomkii imaam albukhaari baa werinaya marka nebigu waxbuu cuni jiray kabacdinu markaas loo bixi jiray ayuu caddaynaya qaala alxaafid ibnu xajar waxau yihi fatalbaari wuu ku caddaynaya waxa uu yihi isagoo kasoo guurinayaa muhallad isagoo kasoo guurinaya walxikmatu xikmada ku jirta waxa weye fi lakli waxa weeye qabla salaati xikmada ku jirta waxa weeye faa'iidada laga faa'idayo allaa yadunna dan inuuna mid malaynaya u malaynin inay waajib tahay oo soomkii in la wado ilaa ciidda la tukado maya subaxda gurigaagaad ka soo cunaysaa wax oo waxaad doonta soo cun kabacdi markaas u soo bax salaada wa can burayda radiallahu canhu waxa uu yidhi kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam laa yakruju ma soo bixi jirin yowma alfidri xataa yadcama ilaa uu cuno ma soo bixi jirin wa yowma anaxri laa yaakulu maalinta naxriga oo ciidda xajka weeye waxba ma cuni jirin xataa yarjica ilaa uu soo noqdo fayaakula uu markaa wax ka cuno min nasiikatihi macnaha hadigii uu gowracay oo waxa weeye uu ku quraacdo imaamu axmed baa werinaya iyo imaamu tirmidi wa saxaxu sheekh albani raximah llahu tacaala fi saxiixi aljaamic saqiir halkaa marka waxaa inooga caddaatay in uu qofku marka hore wax soo cunayo ciidda fidriga amaa ciidda udxiyada iyada waxaa musoo cunay qaala ibn lqayim raximah llahu tacaala waxa uu yidhi zaad almacaadka marka uu ku sharaxayo juzka koowaad waxa uu yihi wa amaa fi ciidi aladxaa amaa ciidda udxiyada fa kaana laa yadcamu waxba ma soo cuni jirin xataa yarjica ilaa uu noqdo min almusalla musallaha uu ka soo noqdo fayakula markaasuu wax ka cuni jiray min udxiyatihi udxiyadiisa macnaha hadduu madiino joogo oo kale oo udxiyadii uu qalo waxa weye markii salaada lasoo tukado oo guriga la yimaado oo udxiyadii la qalo ayaa lagu quraacan jiray amaa ciidda ramadaanka horay baa wax loo cuni jiray wa qaala alimaamu shawkaniy raximah llahu tacaala sidoo kale nabadaarka waxa uu ku yiri juska saddexaad isagoo sharaxaya arrintaa saddex boqol lixdan iyo shan safxada ah walxikmatu xikmadu waxa weeye oo saa loogu gelayo fi ta'khiiri alfidri waxaa la dib dhigaa ciidda ramadaanka waxaa sunno ah in xoogaa dib loo dhigoo la dedejin si loo soo quraacdo sakaatu lfitrina loo bixiyo amaa ciidul adxaa iyada waa la dedejiyaa si loo degdego oo la qalo xoolihii oo markaa la cuno taas weeye marka sababta saa loo sameeyey waxaana sharci oo mashruuca buu yidhi in wax la cuno ciidulfitriga intaan la soo bixin ama waxa weeye ciid al adxaa in aan waxba la cunin ilaa waxa weye la soo noqdo khulaasada marka waxa weeye hadduu qofku ciiddii fitriga u baxay oo waxa weeye ramadaankii sida hadda aynu ciidda inagu soo socota waxbaynu cunaynaa inagoo markaas afurnay oo wax cunnay oo quraacanay ama timir cun ama qaxwe cad ama waxaad doontid cune shardi maaha inaad wax gaara cuntid waxaad doontid cune ayaad baxaysaa adiga oo wax dhedhamiyey marka waxaa ku xiga oo qodobka afraad oo qodobka shanaad uu noqonaya alkhuruuju ila lmusalla ko waxaynu niri dekadii baa la bixinaya laba waxaynu niri waa la qumaysanaya saddex tajallul baa la samaynaya waa la isqurxinaya afar waa la quraacanaya kabacdi markaa midda shanaad waxaa noqonaysaa alkhuruuju ila almusalla meeshii loo tu lagu tukanayey almusalla waxaa la yidhahdaa barxadda banaanta oo lagu tukanay maadaama ciidda aan masaajidka lagu tukan ee la rabo in barxadda inta la tago lagu tukado meel bannaan oo waxa weeye macruuf oo waxa weye ciidaha meelaha ciidda lagu tukado marka haddii hool weyn la kiraysto ama waxa weeye barxad weyn la isugu yimaado ama meel gaar ah oo musallaha la yidhahdo bay leeyihiin waddamada islaamku oo la isugu yimaado oo halkaa lagu tukado ayaa yaa sida sunnaha waasaa ama hadday adkaato oo ama roob iyo waxaas ma yimaado ama suurtoobi weydo meel bannaan la waayo masaajidka waa lagu tukan karaa laakiin asalku waa in banaankaa lagu tukado can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu waxa uu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa yakruju mid soo baxa biyowmi yowmi yowmi alfidri maalinta yowm alfidriga waladxaa wuu soo bixi jiray ila almusallaa meesha barxadda lagu tukada usoo bixi jiray oo masaajidka kuma tukan jirin fa awalu shayin waxa ugu horeeya oo uu ka bilaabay waxay ahaan jiray assalaa salaadu ka bilaabi jiray imaam bukhaari iyo muslim baa werinaya waa xadiis saxiixa oo nebigu intuu soo baxo ayuu wuxuu ka bilaabi jiray salaada salaaduu tukan jiray wa iyadoon wax kale uuna tukan oo waa inoo imaan doontaa macnaha sunno inaysan ahayn iyo kulli qodobka dambaynu qodobada dambaynu ku arki doonaa waay qaala alcalaamatu ibn xaaj almaliki waxa uu yidhi wasunnatu sunnadu waxa weeye almaadiya ay sunnihii tagtay oo waxa weeye weligeed la samayn jiray in lagu tukado fi salaati alciidayni salaada ciidaynka in lagu tukado an takuna fi lmusalla meesha musallaha inay sunnada noqoto lal masjid masjidka maa lianna nabiya sala allahu alay slam nabiga calayhi salatu slam qaala waxa uu yidhi salaatun fi masjidi hada waa masjidka nabiga calayhi sala slam masjidu madiina salaada lagu tukada masaajidkaygan waxay ka fadli badan tahay min alfi salaatin kun salaadood oo ah fi ma siwaahu wixii ka soo haray almasjid alxaraam fi ma siwaahu ila almasjid alxaraam kun salaadood bay ka fadli badantao u dhigantaa oo masaajid kale lagu tukaday ilaa xaramka mooye macnaa xaramku waa ka sii fadli badan yahay laakiin masaajidka nebiga salaada lagu tukado kunjidaar bay ka fadli badan tahay salaadaha masaajida kale lagu tukado xaramka mooye akraja imaamu albukhaariy wa muslim baa wariyey wuxuu yihi marka shiiku maadaama uma maca hadihi alfadila iyadoo fadligaa iyo wanaaggaa masaajidka laga helayo ayuu nebigii soo baxay oo musallaha u soo baxay oo uuna masaajidkii ku tukan sidaa daraaddeed sunnuhu waxa weeye in banaanka lagu tukado almadkhal ayuu saa ku leeyahay juska labaad waxa weye laba boqol sideetan iyo saddex ibn xaaj ilmali ibn xaaj ilmali halkaa waxaynu ka garanay marka in musallaha loo soo baxayo ee aan lagu tukanaynin masaajida ilaa lidaruura inay keenta mooye qaala ibnu qudaama waxa uu yihi isaguna muqniga waxa uu ku yidhi assunnatu sunnadu waxa weeye an yusallaa in la tuk lagu tukado alciida ciida filmusalla meesha banaanka in lagu tukado taas weeye buu yidhi amara bidalika amara bidalika waxaa arrintaa amray caliyun radi allahu canhu markuu amiir muminiin ahaa wastaxsanahu alawsaaciy awsaacina waxa yidhi imaam alawsaaci taas ayuu wanaagga u arkay iyo waxa weeye culamo kaloo fara badanba taasi u arkeen wa huwa qowl ibn lmundir sida saxiixa halkaa in lagu tukado wey uma qaala waxa uu yihi muqniga waxa uu ku yihi ibnu qudaama faman faman dacufa qofkii ka daciifa can ilkhuruuji inuu soo baxo ila lmusalla musallihii inuu usoo baxo qofkii ka daciifa limaradin xanuun ow da ama uga daciifo likibari sini gabow ama waxa weeye roob iyo wixii la mid a sallaa fi lmasjid walaa xaraja calayhi masaajidkuu ku tukanayaa wax dhibaato ana ma saaran insha allahu tabaaraka watacaala muqniga juska labaad ayuu saa ku leeyahay laba boqol aftan iyo sagaal ilaa laba boqol iyo soddon sabxada halkaa marka waxaynu ka garanay in loo soo baxayo waxa weeye banaanka oo musallaha la imaanayo culamadu waxay dhahdeen maqsuudka loo jeeda waxa weeye oo musallaha la isugu imaanayo واجتماع المسلمين إن ذلك المسلمين تعيسوا مادام في مكان واحد لأن الصلاة وحوي هذه قروا بالمساجد كده يسيدوا كتو وحإمام السمركة إن قدكي اجتماعي إنه يرعضو تدرعض المركة وحا هبون إلا إسكو يمادو وكل لصابحو في هلكا إنت لسوه ذي يمادو لغوة قيب قاعتو اجتماعا يقولنك ذاتك المسلمين تا إسكو إمانيان wayustaxabu waxaa sunnaa markaa haddii lasoo baxay oo aada musalihii tagtay oo aada soo tukatay waxaa habboon leanna waa inagii nidhi sunnuhu waxa weeye in la lugeeyo oo waxa weeye luq lagu soo aado meesha ciidda lagu tukanayo marka waxaa sunnaha dariiqii markii hore aada soo martay markaa gurigaaga ku noqonaysa dariiq kale inaad martid leanna nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana nabiyu sal l slam idaa kaana yowma ciid yowma alciid maalinta ciidda hadduu usoo baxo khaalafa ariiq waddadii uu awal ku soo baxay markii hore waddo aan ahayn buu marka dambe ku noqon jiray imam lbukhaari baa saa ku werinay qaala waxau yihi alimaam ibn qayim raximah llahu tacaala waxa uu yihi zaad lmacaad wa kaana sala allahu alay slam yukhaalifu ariiq yowma alciid maalinta ciidda wuu waddada wuu weydaaran jiray oo waddo kale ayuu ku noqon jiray oo dariiqii awal uu ku soo baxay fayadhabu fii dariiqin wa yarjicu fii aakhar macnaha markii hore wadduu ku imaan jiray markii dambana waddo kale ayuu ku noqon jiray qiila waxaa la yidhi buu yidhi maxay tahay xigmada ku jirta waxaa la yidhi culamada qaarkood waxay yidhahdeen si uu u salaamo labadaa dariiq dadka degan oo qoladii marka hore uu soo marayna wuu sii salaami qolada dambana wuu sii salaami qaarna waxay yidhahdeen shicaarka muslimiinta ayuu badinayaa imaam imaam nawowi waxa uu leeyahay haddaynu xataa ogaanin markuu aqwaasha o dhan sheegay haddaynu xataa ogaan buu yidhi sababta ku jirta iyo xigmadda ku jirta atta'asi in lagu dayda nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo samaynaya rawdatu rawdatu daalibiin ayaa sidaa ku leeyahay jidka labaad oo waxa uu leeyahay markuu aqwaashii o dhan sheegay idaa lam yuclam haddaan la ogaanin asabab sababkiiba haddaan la ogaanin istuxiba waxaa la sunaystaa oo sunno ah atta'asii in lagu daydo qadca nebiga lagu daydo ha wallahu aclam saasuu kusoo aroorinay wa qaala imaam imaam albagawi raximah llahu tacaala waxa uu yihi wayustaxabu waxaa sunna an yaqdu an yaqduwa annaasu inay dadkii soo kalahaan oo ila lmusalla musallihii usoo kalahaan bacdamaa salluu markay tukadeen ka bacdi asubxa salaada subx ay horeba inuu usoo baxaan weliba salaada ciid ladxada oo waxa weye ciid aladxa xajka horay in loo soka lahaa fiican si uu qof walba boodkiisa u qabsado waay wayukabiruuna ay takbiirsadaan waa inoo imaan doontaa takbiirtu wayakunu khuruuju limaam imaamka khuruujkiisa uu soo baxayo wuxuu noqonaya fi lwaqti aladi yuwaafi fiihi salaa imaamku isagu wuxuu soo baxayaa marka salaada la gelaayo sharxu sunna ayuu saa ku leeyahay juzka afraad ayuu saa ugu caddaynayaa sabxadana saddex boqol iyo labo ilaa saddex boqol iyo saddex waxau leeyahay marka waxaa sunno ah inay dadku horey usoo baxaan oo waxa weeye ay horay usu aadaan wayustaxabu waxaa sunno ah almashyu ila almusalla in la socdo liqowli caliyi radi allahu canhu qaala waxa uu yihi min asunati sunnaha waxaa ka mid ah an takhruja inaad soo baxdid ila alciidi maashiyan adiga oo lugaynaya imaamu tirmidi baa weriyey wabnu maaja waxaa sanow sheekh albaniy raximah llahu tacaala fi saxiixi tirmidi fi sunani tirmidi iyo sunan ibni maaja iyo ayuu xasan kaga dhigay halkaa marka waxay nooga caddaatay salaada ciidda marka la soo aadaayo waa lasoo lumaynayaa oo waxa weeye lug baa lagu soo aadayaa marka hadow la noqonayana dariiqii lasoo maranaya dariiqkaa la marayaa saas ayaa sunno ah laakiin hadday meeshii fog tahay oy xaraj tahay markaa qofku inuu rukuubkiisa qaato wax dhibaataa kuma jirta wey oo baabuur iyo wix la mida qaato hadday meeshii dheer tahay qodobka lixaad oo ugu dambeeya waxyaalaha mustaxabada ah oo la samaynaayo waxa weye qabla asalaa waxa weye waa atakbiiru takbiirta wey maxaa marka la samaynayaa waa la takbiiranaya liqowli liqowli illahi tacaala ilahay baa yidhi walitukmilu lciddata walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun markuu allah subxaana watacaala inooga shekeeyey waxa weeye axkaamtii oo dhan soonkii iyo kulli ayaa la yidhi walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaa walacallakum tashkuruun macnaha walitukabiru llaha wey macala shaahidku ilahayna u takbiirfataan waxaana ka sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam annahu kaana yakruju yowma alfitr inuu yowma fitriga soo bixi jiray fa yukabiru waa takbiirsan jiray xataa yati lmus xataa ya'ti lmusalla ilaa uu meesha lagu tukana yimaado wa xataa yaqdi asalaa ilaa uu salaada dhameeyo fa idaa qadaa asalaata salaadii hadduu dhameeyo qadaca atakbiiru waa joojin jiray markaa leanna waxaa kala duwan horta ibn abi shayba ayaa warinaya fi lmusanaf waana saxiix sida silsilata axaadiis saxiixa uu shiiku ugu keenay waxa weeye boqol iyo toddobaatan raqamkaa ayuu sheekh albani kusaxinaya bishawaahidi waxaa sunno ah in takbiirta waxa weeye la wado guriga markaa ka soo baxaysa salaada ciidda oo soonka iyo ciidda xajkuna waa kala duwantah salaada ciidda oo soonka iyada waa la wadayaa waxaa la joojinayaa marka salaada la tukado bas waa dhammaa amaa ciidda saddex berioo dan waa la sii wadaya ayaama tashriiq oo dhan waa la sii wadaya waxaa marka tambiiha oo sheekh albani uu tambihiyey oo uu yihi wa fi lxadiidi daliilun calaa mashruuciyati waxa uu tambihinayaa dadka marka laleeyahay hala takbiirsado in ay isla qaadaan oo isla jiidiyaan oo hal qof ka daba qaadaan oo isla wada qaadaan hal mar ma aha sunni ee sunna waxa weeye qof walba inuu isagu takbiirsado oo waxa weeye haddii markaa codkii isgaano wax dhibaataa male laakiin qof walba inuu takbiirta isagu qaado oo wadabaa laga raba marka wuxuu leeyahy sheekh albani raximah allahu tacaala wuxuu xadiidku daliil u yahay xadiidkaa markuu tacliiqinayo silsiladda wuxuu xadiidku daliil u yahay buu yidhi in waxa dadku muslimiinta caadada u noqotay oo waxa weeye ay mar walba takbiirta ay gurigooda markay kasoo baxaan allahu akbar allahu akbar ay dariiqa dhahayaan inay sunno tahay oo mashruuca ayuu xadiidku daliil u yahay laakin inkastoo buu yidhi in badan maanta dadkii xoogaa ay muuqato inay ka caajisayaano ayba maaragtay dadkii faraha ka qaadeen laakiin sunnaha inaan laga tegin wey laakiin bu yidhi waxaa tambiiha ma aha buu yidhi in hal sawd la isla qaado oo waxa weye dadki isla jiibiyaan arrintaas sunna maaha buu yidhi sida sunnaha waxa weye qof walba inuu isagu takbiirtii qaado oo waxa weeye uu takbiirsado oo dadaalo oo waxa weeye uu qof walba uu takbiirsado ama in la yidhaahdo waxa weeye qofkii isaga keligiis qof walba waxa weeye qof dadkii oo ha isla qaadeen oo ha isla takbiirsadeen oo kulligood hal sawd ha laga wada dhigo arrintaasi sax ma aha marka sida saxiixa waxa weeye in uu qofkii qof walba inuu takbiirsanayo oo takbiirtii ku dadaalayo ee uuna qofna ka sugaynin haduu qofna ha ka sugin takbiirso oo qofna ha ka sugin intaad takbiirtii xifdidid waa inoo imaan doontaaye bara adigu markaa oo saa ugu dadaal waay marka hal sawd in lagu wada qaado waxa weeye ma fiicna laakiin waxaa fiican inuu qof walba isagu ku dadaalo taasi markaa waa ciidda waxa weeye ramadaanka iyada waxaa la joojinayaa mar alla markii waxa weeye salaadii la tukado ama ciidda xajka iyada waa la waday oo sheikh islam ibn taymiya raximah allahu tacaala saasuu inta la weydiiyey uu ku soo aroorinayaa waxa weeye uu leeyaha takbiirta salafu saalix ridwan ullahi calayhim way wadi jireen bacda asalaa waxa weeye ayaamu tashriiqa marka xajkii baa lagu weydiiyey markaasuu saas u fadwoonaya in kulli marka qeybta xajka ayay inoogu imaan doontaa oo aynu taa ku cadayn doonaa haddii rabi laakiin waxaynu u baahanahay waxa weeye hadda waa ciidda waxa weeye fidriga sidoo kale wa kaana ibnu cumar cabdullah ibnu cumar waxau ahaa idaa gadaa yowma alfidri yowma aladxaa haddii uu soo baxo yajharu kor buu u qaadi jiray bitakbiiri takbiirta xataa yaati lmusala ilaa uu musalaha yimaado uma yukabiru waa takbiirsan jiray xataa yaati limaam ilaa imaamku ka yimaado rawahu daarabadni wibnu abi shayba wasaxaxa sheekh albani raximah llahu tacala fi irwaai alqaliil ayuu ku saxiixiyey raqamka lix boqol iyo konton ayuu ku saxiixinaya haddaba haddaynu nidhi marka hala takbiirsado kayfiyadee loo takbiirsanayo kayfiyatu takbiir qaabka loo takbiirsanayo culummadu waxay yidhahdeen lam yasix hada xadiidun can nabiy sal l slam nebiga xadiid gaara oo saa u tadbiirsada kama sugnaanin wainamaa saxa can asaxaaba ridwan ullahi calayhim saxaabada ayay ka ansaxday oo waxa weeye in badan oo kala duwan ayaa saxaabada ka ansaxday qaala alxaafid ibn xajar raximah llahu tacala fatxulbaariga juzka labaad waxa uu ku leeyahay shan boqol sagaashan iyo shan waxa uu ku leeyahay wa ama siiqatu atakbiir qaabka loo soo aroorinayo miya fa asaxu fa asaxu maa warada waxa ugu saxiixsan oo soo arooray oo takbiirta ku soo arooray waa maa akhrajahu kii uu soo saaray weeye cabdirazaaq bisanadin saxiix cabdirasaaq asamcaani kitaabkiisa ayuu ku soo arooriyey musanaf cabdirasaaqya can salmaan salmaan alfarisi uu ka soo arooriyey qaala waxa uu yihi salmaan kabiruu takbiirsada kabiru llaha alla u takbiirsada oo maxaan dhahnaa waxaad dhahdaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira marka waa intaasoo sheer wuxuu yihi kow dhahaya allahu akbar waa kow haddana waxaad dhahdaan allahu akbar waa labo haddana waxaad dhahdaan allahu akbar kabiira saddexdaas ayuu keenay salmaan marka waxaad odhanaysaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira intaa haddaad maantoo dhan ku celcelisid fa huwa saxiix wa huwa qowl alimaam ashaafici wa kayruhu ayaa qaatay allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira intaa lagu celceliyo imaam shaafici baa qaatay salmaan alfaris baa laga wariyey waana saxiix sidoo kale waxaa banaan iyadana wa kaana cabdullahi ibn mascuud yaquulu wuxuu odhan jiray allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alxamd iyaduna waa saxiix oo ibn abi shayba warinaya sheekh albanina wuxuu ku saxiixinayaa irwa alqaliilka juska saddexaad sabxada boqol labaatan iyo shan wasanaduhu saxiix wey muxuu yihi marka cabdullahi ibn mascuud wuxuu leeyahy allahu akbar allahu akbar waa laba jeer allahu akbartiibuu yiri markaasuu wuxuu dhexgeliyey laa ilaha ila allah markaasuu haddana wuxuu soo celiyey wallahu akbar allahu akbar walilahi alxamd marka afar jeer buu allahu akbar soo celiyey laakiin wuxuu dhexgeliyey laa ilaha ila allah wuxuuna ka dambaysiiyey walilahi alxamd marka waa sidaan ayay noqonaysaa marka in la yidhahdo allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah wallahu akbar oo wal lagu dara taa dambe wallahu akbar allahu akbar walilahi alxamd taana waxay ka sugnaatay cabdullahi ibni mascuud waana saxiix wa kaana ibnu cabbaas yaqulu cabdullahi ibni cabbaas se wuxuu odhan jiray allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu saddex jeer markuu yidhaah ayuu walilahi alxamdu dhexgelin jiray markaasu haddana wuxuu odhan jiray allahu akbar waajal allahu akbar calaa maa hadaana imaamu lbayhaqi baa werinaya wa qaala sheekh albani raximah llahu tacaala fi irwaai alkhaliil juska saddexaad boqol labaatan iyo shan wa sanaduhu saxiix sanadkiisuna waa saxiix marka cabdullahi ibni cabbaasna midaana ka sugan oo qofkii ku dhaqma waa saxiix inaad tidhaahid allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa saddex jeer walilaahi alxamdu markaa dhahdid haddana aad dhahdid allahu akbar wa ajal ilaahay baa weyn allahu akbar calaa maa hadaana ee macnaha hanuunka iyo diintan iyo nagu hanuuniyey ayaan ilaahay ku mahadinayna ugu tarbiirsanay saddexdaa dariiqada way ku bannaan tahay midii kuu fududaata celceli aan hal mar kusoo celino markaa oo waxa weeye aan soo khulaasayno tan salmaan waxa weeye inaad tiraahid allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira way fududa tan cabdullaahi ibnu mascuud waa inaad tidhaahid allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd iyaduna waa saxiix tan cabdullaahi ibnu cabbaas iyadana inaad tidhaahid allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd allahu akbar wa ajal allahu akbar calaa maa hadaana intaas ayaa wanaagsan marka waxa uu leeyahay marka xaafid ibni xajar in badan oo dadka maanta ka mid a sunnaha saxaabadii way khilaafeen waxyaalo kaley ku dardaraan ma habboona marka in wax kala lagu daro in sidaas ay tahay loo qaato waxa uu leeyahay xaafid ibni xajar waxay dadku in badan ku soo dareen fi hada zamaan ziyaadaad bay ku kordhiyeen laa asla lahaa aan wax sunnaha ku sugan ayna jirin fatxulbaariga juska labaad ayuu saa ku leeyahay shan boqol sagaashan iyo shan safxada halkaa marka waxay nooga caddaatay in lagu dadaalayo oo qofkii uu ku dadaalayo sunnaha sida uu yahay inuu u qaato ama inuu waxa weeye maaragtay isagoo wax ku dardaro lama rabo saa daraaddeed marka sidaasaa sunno ah oo wanaagsan inuu qofku la yimaado oo ku daydo saxaabada ridwan ullahi calayhim oo waxa weye aada iyo aad uu ugu dadaalo leannahu hadyigii saxaabada in la raaco lagu daydo waa wax aada iyo aad u wanaagsan wey halkaa markaa ayaynu ku joojinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala kabacdi waxaa ku xigi doonaa maa yufcalu fi lmusalla waxa lagu samayn doono meesha musallaha marka la tago ayaa insha allahu tabaaraka watacaala u egi doona wallahu aclam